waxaan halkan rabnaa inaan kaga jawaabno dhacdadii ka dhacday xalay buuraha calmadow gobolka sanaag dowladda puntland waxa ay u sheegaysaa shacabka puntland ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka in xalay oo bisha juun ahayd labo labadii kun iyo sideed iyo toban saqdi dhexe inay argixisada caalamiga ah ee al-shabaab iyo maleeshiyaadka hargeysa oo ay hogaaminayaan saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka hargeysa saraakiishaas oo uu ka mid yahay ninka lagu magacaabo sarkaalka lagu magacaabo maxamed cabdilaahi bataar kana tirsan guutada sideedaad ee maamulka hargeysa una dhashay beesha isaaq habar jeclo islamarkaana deggan magaalada ceergaabo xalay ay weerar ku soo qaadeen saldhigga balli khadar ee puntland halkaasna ay kala kulmeen jab xooggan dhimasho badanna ay ka soo gaadhay waxaa soo gaaray ciidanka puntland khasaare kooban si geesinimo leh sharaf leh ayayna isaga difaaceen isagana caabiyeen waxaan sidoo kale u xaqiijinaynaa ummadda soomaaliyed iyo beesha caalamka in maamulka hargeysa iyo argagixisada caalamiga ay isku milmeen kana midaysan yihiin waxyeelaynta iyo deganaansho la-aanta ummadda soomaaliyeed dhammaanteed marka laga reebo maamulkooda maamulka hargeysa sidoo kale puntland waxay u sheegaysaa ummadda soomaaliyeed iyo dowladda federaalka hargeysa in duulaankaas ay hogaaminayaan maamulka hargeysa iyo al-shabaab looga dan leeyahay oo keliya in looga jeedo in looga jeediyo indhaha caalamka duulaanka xasuuqa iyo caburinta ay ku hayaan shacabka gobolka soolo ee maga gaar ahaan magaalada laascanood ugu dambeyn dowladda puntland waxay u sheegaysaa shacabka reer puntland in dowladdoodu ay ku filan tahay ka safaynta buuraha calmadow ee gobolka sanaag iyo hayland maleeshiyaadka hargeysa iyo al-shabaab oo ka dhigtay dhufaysyada